waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgalkaasoo ah baaxsiga iyo la dagaalanka indharsheerarka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arrintaasoo magaalada kismaayo hore mamnuucooga ahayd aynan dhaqan lagu aqooninayn aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyay haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaasu lagu amray uuna jirin ayaa waxay dumarkii reer kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan bashararkii magaalada mamnuuca ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed kaasoo aan aaminsana inuu amniga ku yahay lid amniga wuxuu lid ugu yahay soomaaliya iyo guud ahaan jubbalandba waxaa lagala dagaalamaa niman argagixiso ah oo fidnoodayaal ah oo waddanka qasbadan ku haya sidaa awgeed ay iskugu ekeysiyaan dumarka iyo haweenka oo ay u xidhaan waxyaabo aan raggu caadadiisa aan ahayn sidaa awgeed ayaa magaalada kismaayo laga mamnuucay bahalkaas haddana dumarka ayaa isfasaxay sidaa awgeed ciidanka booliska dowlad gobolka jubbaland gaar ahaan ciidanka gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxay ka howlgelayeen maalmahan ay ku mashquulsaneen hawshaas afar maalmood soo dhaafay maalintii afraad iyo howlgal kaa socdaa mas-uuliyiinta iyo inta badan saraakiishana ay ka howlgelayeen iyo ciidanka intuba waxaan soo qabanay mashararkaa faraha badan ay ujeedaan oo dhowr boqol waxba gaarayo oo dumarka reer kismaayo ay ku dhex wateen magaalada waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofkii lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu mutaysan doono sharci alag ganaax xalig ganaax lacageed iyo xalig intuba inuu mutaysan doono horgeyn sharcina ay imaan doonto waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo inay ka waantoobaan barnaamijkaas iyo indhashaararka qaadashadiisa kaasoo horey loo mamnuucay amnigana lid ku ah qofkii caadaystana waxaa loola dagaalami doonaa sida loola dagaalamo kuwa cadowga iyo khawaarijta amniga qof ka horimaada waa qof lid ku ah amniga waddanka magaaladan waa amni barwaaqaa ka jirta nabadgelyaa ka jirta horumar amnigaa ka jira waxaa ka jira mashruucyo laamiyi iyo wadooyin lawadaa ka jira intaaso dhan waxay ku yimaadeen amni wadooyinkan quruxda badan reer kismaayo loo sameeyey la hagaajiyey qaarna hadda ay ku socoto mashruucyada faraha badan iyo waxa ka jira waxay ku yimaadeen amni amniga haddii la xajin waayo fadalaalo dhinacya laga furo indhashareer la soo qaato dumar la soo kasiyo wax badan la hadlayo ma suuragelayso mana yeelayno amnigana wixii haleynaya raalli kama nihin waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo in badanaa looga sheegay miidiyaha way og yihiin inaan la ogolayn lana ogolaan doonin ciddii ka amar diida amniga iyo shaqada amnigu u wado tallaabo sharciga laga qaadi doonaa ha ogaado berrinayno dhihin dan baa laga leeyahay waa ka mamnuuc magaalada indhashareer loomana ogolo loomana fasxin mana loo fasixi doono qofkii intaa aan ku qanacsanayn tillaabo rasmi ayaa laga qaadi doonaa oo sharciga waafaqsan ugu dambayntii waxaan uga mahad celaynaa bulshada reer kismaayo sida ay ula shaqeeyaan amniga ee wanaagsan isku duubnida waddankan cadowga ah kusoo duulay soomaaliya o dhanna dhib haya kaasaan annagana qayb ka nahay marka waxaan rabnaa in lala shaqeeyo laamaha amniga si bulshadu ay ugu noolaato nabadgeliyo waxaan ka codsanaynaa mar labaad inay la shaqeeyaan ammaanka iyo laamaha amniga ee ciidanka booliiska siday bulshadu u hesho horumar barwaaqo iyo baraaro dhow gaadho